waxaan ayadana howl ka bilownay oo ciidamada booliiska iyo ciidamada nisa aan la bilownay barnaamij ah nabadgelyada xildhibaanada naftooda iyo degaanadooda waad ogsoon tihiin tabarteennu intay la-eg tahay hase ahaatee arrintaasu muhiimad ayay noo leedahay saraakiishuna waa ka howl bilaabeen waana kusii socon doonnaa insha allahu tacaala sababtoo ah waxaan ogsoonnahay sidan annagu bartilmaameed u nahay ayaad idinkuna bartilmaameed u tihiin waxaan idinka codsana karaamada iyo sharafta xildhibaanka waa muhiim waan ka hadalnay inaan doonayno in waxyaalihii runtii aan ku calaacali jirnay waxaa ka mid ahaa in duruufaha jira dartood karaamada iyo sharafta xildhibaanada shacabkooda hortooda dowladda dhexe waxaan rabnaa inaan ka codsanno si xurmadu ku dheehan tahay sidaas annaguba xildhibaanada iyo saraakiisha naga hoosaysa aan rabno kondhishan la'aan inay mushaaraadkooda ku helaan adinkuna naga daaya jiijiidka iyo inaan xafiisyadiinna fadhinno iyo inaan idin tuugno iyo inaan idinku soo noqonno iyo inaad noo diidaan iyo inaad nagu cadaadisaan waxaan waxaan aada ogsoon tihiin xildhibaano fara badan oo in gunnadii ay diyaar tahay aan ogeyn ayagoo guryahooda iska jooga inay koontooyinkooda shalay ugu soo dhacday annaguna waxaan ka rabnaa dowladda hadday ka dhab tahay taakulaynta hirshabeelle iyo maamullada kale bishu markay dhammaato ayaguna xisaabta maamulku leeyahay bangiga dhexe ha noogu soo shubaan waxaa hadda